You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
cabdinaasir n barnaamijka baarlamaanku n aad la waday ee aad qabatay ee ku saabsan dhanka caruurta iyo wacyigelinta n barnaamijkaasi bal adoo si kooban u soo qeexaya bulshadana la wadaagaya muxuu daaran yahay barnaamijkaasi
bismi illaahi raxmaan raxiim waan ku salaamayaa ustaad madar adiga iyo dhammaan bulshada soomaaliyeedba barnaamijku maanta wuxuu ku saabsanaa barnaamij wuxuu ahaa uu qabanayey baarlamaanka victoria oo ugu talagalay caruurta yaryar ee ilaa da-da markii ay dhashaan ilaa siddeed sano jir inta ka hoosaysa ah ee bulshada ka soo kala jeedo luuqadaha iyo dhaqamada kala duwan ka soo kala jeeda ah loogu talagalay oo la rabo inay ku ogaadaan sidii ay caruurtaasi markii ay dhashaan iyo si ay u barbaaraan iyo dhaqankooda iyo macluumaad ama warbixinno intaa ku saabsan inay ka ogaadaan barnaamij ay rabeen buu ahaa
marka hadda m- waxa aad qabateen barnaamijkaasi muxuu ka dhigan yahay eh, waxa maanta aad qabatay Een, wuxuu ka dhigan yahay in ba- barnaamijkani inuu een, warbixintan ama macluumaadkan u ururinayo baarlamaanku inuu uu ku ogaado dadka een, qoysaska kala duwan ee luuqadaha iyo dhaqanka kala duwan ee ku nool wadankan gobolkan victoria ku nool inuu uu ogaado dhaqankooda iyo siday u barbaariyaan caruurtooda carruurta markii ay yar yihiin een, waxyaalaha uu jecel yahay ilmaha marka uu barbaarahayo een, waxyaalaha u hirgalay marka uu yaraa intaa uu yaryahay wixii aan u hirgelin warbixinno nooca intaa ku saabsan bay uruurinayaan si ay u ogaadaan bal bulshooyinkan kala duwan ee go- ee waddankan gobolkan victoria ku nool inay ogaadaan bulsho walbaba si ay carruurteeda u barbaariso arrinta hadda maanta idinku aad qabateen marka eh, barnaamijka aad samayseen muxuu ka koobnaa oo si guud ahaaneed waxa haddaba arrintaasi hala xidhiidha laakiin waxaad qabateen maxay ka koobnayd maxaad samayseen ee waxaanu samaynay een, in een, community walba ama e, maaragtay oo luuqad ku hadasho een, sidii hadda soomaalida oo kale ah in loo yeero oo ay baarlamaankii ay tagto kadibna een, warar i- ay wataanoo luuqadda ingiriiska ku qoran in afkii hooye ee qoom- qowmiyad walba ee ku hadasho ay ugu ku had- ay ku turjunto oo laga sameeyo video la rabo hadhow in la horgeeya baarlamaanka oo ka turjumahaya qowmiyad walba afkeeda ee ku hadlayso luuqadeedii marka middan kaleete luqooyinka aa, arrintaasi lala beegsanayo ama baarlamaanku uu hadda qaatay ma luqooyin koobanba mase waa luqooyinka een, dadka australia jooga inta luqay ka jirta siday siday marka u u maaraynayaan Een, runtii waa waa luuqado communitya kooban weeyaan communitiga ugu firfircoon ee dhowr communiyood bay ka xosheen een, dhowrkaa communiyood waxaa ku jirto soomaalida ka mid ah een, qolyo kaloo een, Ku- een, korean ah ayaa ka mid ah een, luuq- waxaa weeyaan waa communitya kooban almost shan mise lix communitood baan ayay yihiin barnaamijkan dadka laga xusho ee la rabo in tijaabadan iyada ah lagu sameeyo bulshada marka een, si ay u fahanto een, haddaad een, wixii aad qabateen een, idinka waxaad duubteen iyo wixii amaba barnaamijkii lainaga wadaagay adoo ka duulaya maxaad marka dhihi kartaa inay een, sugaan ama u diyaargaroobaan mustaqbalka in baarlamaanka uu masalan a- a- uu soo w- bixin kara ama halkee ay ka raadsanayaan waxan Een, runtii een, waxay ka raadsan doonaan kolley barnaamijkan markii ay sameeyaan waa barnaamij uu watay buu ahaa baarlamaanku Een, wixii annagu aan ka ognahay keliya wuxuu ahaa uun een, maaragtay maqaalka iyagu ay soo qoreen in luuqadeennu hooyo aynu maaragtay aynu ku dhahno aynu ku gudbinno hadhow waxaa laga heli doonaa baraha bulshada ee iyagu ay leeyihiin baarlamaanka ayaa lagu soo daabici doonaa Een, waxa ay runtii ay ka damacsan yihiin markaa kadibna wixii warbixin ay ka soo kordhaa way nala soo wadaagi doonaan aad baad umahadsantahay cabdinaasir adigaa mudan ustaad
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.